Haweenka Soomaaliyeed ayaa xilliyadii hore lagu dhaliili jiray inaysan wax baran, balse haatan waxaa jira hablo badan oo wax bartay. Haweenka wax bartay ayaa bulshada lafdhabar u ah, iyagoo inta badan isku taxalluujiyay inay bulshada u soo saaraan waxyaabo anfacaya oo aad u wanaagsan. Haddaba, haweenka wax bartay ee ku nool degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose oo aan wareysi la yeelanay ayaa inoogu warbixiyay doorkooda horumarinta arrimaha bulshada. Waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrinkaasi.
Anigu magacaygu uu yahay Aamina Faarax, kana mid ah haweenka ku nool degmada Doble. Een haweenka wax bartay door aad iyo aad u muhiimsan ayay ka qaadanayaan bulshada dhexdeeda, bulshada dhexdeeda. Waayo haween wax baratay waa bulsho wax baratay. Hooyada maanta markay wax barato, xataa haddaysan helin goob ay ku shaqeyso ee wax ku barto, waxa ay soo saareysaa uwad mutacalimiin ah oo xaafadeeda ay kasoo dhex saartay. Marka een haweenka waa laf-dhabarta nolosha. Hadday wax bartaanna waxaan aaminsanahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal gabadha wax baratay in ay ka wanaagsan tahay ninka wax bartay. Marka haweenka door muhiim ah ayay ka qaadan karaan wax barashada ayaan leeyahay. Een haa aad iyo aad u weyn way ka qeyb qaadan karaan siyaasadda. Haweenka siyaasadda dhanka nabadda aad iyo aad ayay uga qeyb qaadan karaan.
Magacaygu waa Farxiyo Axmed. Waxaan ka mid ahay haweenka ku nool een deegaanka Doble. Haweenku door aad u muhiim badan oo aad u weyn ay ka qaadan karaan hadday noqoto dhanka wax barashada, horumarinta wax barashada, dhanka caafimaadka iyo maxay aheydee wax walbo iyo jaanib walbo oo nolosha. Waa horumarka haweenka. Een waxay ka qaadan kartaa horumar aad u weyn. Waxay baraysaa caruurtii wax een maxay aheydee haweenku waa laf-dhabarta bulshada. Haddaysan maanta haween jiri lahayn, bulsho kala daadsan ayaa la heli lahaa. Waayo dhanka siyaasadda een haweenka qeyb ay ka leeyihiin. Waa fikradaha ay keenayaan.